عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب رفع البصر إلى الإمام, إلى الإمام في الصلاة هذا كان باب rafci lbasari baabu xukmi rafci lbasari basarkii oo loo kor yeelo ama araggii iyo iyadoo la eego ilalimaami xaggii imaamka fi salaati salaada dhexdeeda bal xukumkiisa iyo arintaas waxaa kuba tacalluqsan buu baabkeedii yahay macnaa shaqsigii tukanaya ee musaliga ahaa kollay dee asalku waynu halkaa maxalkaa sujuudiisii aynu eego bal taas dee laftiba kuba yimi ama uu kuba soo arooray bacda salaf bal isagoo marfuucana waxyaalo ay sooba arooreen taas baa asal ah ee bal haddaba hadduu ruuxii markaa ma'muumka imaamkii eego ama wuxuu eegayaa la socodkiis iyo dee afcaashiis iyo umuurihii buu eeganayaa jaanibkaas oo dee waa muraaqabadii ama eegiddii iyo daba socodkii ula daba socdaybaa taa keenaya bal jaanibkaas waxaa xukumkiisu yahay iyo wixii kuba tacalluqsanoo taasi ay ka dhigantahay dee maamuumkiio hortiisa eega bal taas buu baabkeeda iyo dhowr xadiidna uu inoo soo aroorin doonaa waqaalat caaishatu caaisha ayaa waxay tidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi fii salaati lkusuufi salaad cadceed madoobaad waa markii uu salaadii ka baxay fa ra'aytu waxaan arkay jahannamo jahannamo ayaan arkay oo yaxdimu uu burburinayo oo bacduhaa bacdano bacnaa dee iskaraacaysa weeyaano waa dabkeediiyo holaceediioo dee mawjado oo kale ahoo saa mawjaduhu isku dhacayaanba isugu dhacayso oo kale ayaan arkay xiina waqtigii ra'aytumuunii ay aragteen ta'akhartu anoo dib u joogsaday xadiidku halkan waa mucallaq isagoo sanadkiisu inoo dhan yahayna sheekhu raximahu llahu tacaala waa keeni doonaayo xadiid qeyb ka mida weliba intani ay tahay dee xadiidku isagoo dhan buu inoo keeni doonaa bal markaa waxaana ay tahay oo baabu rafcilbasari ila limaami fi salaati rasuulka ilaahi isagu imaam buu ahaayo dee jahanamo ka horeysay ayaa uba muuqatay oo hortiisuu eegayay bay markaas noqonaysaa bal taa dee waa wax kuba soo kordhee laakiin muxuu yidhi maxalu shaahidku waa intane xiina ra'aytumuunii ta'akhartu markay aragteen oo dee wayna xaggiisii eegayaan anuu dib u joogsaday oo dee horena uu dhaqaaqay dibna uu joogsaday kolley axaadiid mawsuulah oo macnahaasi waa inoo iman xalayna waa kii xadiid caaishoo dheer aynu soobme xadiid ibnu asma bintu abibakrin oo dheerna aynu soobo aragnay oo umuurahan kuba tacalluqsanaa oo ay kuba sugnayd qadanat min aljanna ee maxalushaahidku waa xiina ra'aytumuuni oo ruuxii maamuumkaayoo xaggii imaamkii bal eegay oo aan dee waxa weeyaan xaggiisii eegay taas buu baab u yahay ayuu me maxalushaahidku yahay bal kolley axaadiidan sii raacin doonaa si aan umuurahan un u yar eegno iyo maqsuudka guud xadaثna musa qaala xadaثna cabdاlwaaxidi qaala xadaثna اlacmashu can cumaarata bni cumayri can abi macmari qaala anahu qaal kolley rijaashu waa rijaal aynu soo wada marray dhammaantood abu macmar cabdullaahi bnu sakhbara wuxuu yidhi qulna likhabaabin khabaab baan waxaanu ku nidhi akaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay miyuu ahaa yaqra-u mid aqriya fi duhri waalcasri salaada duhurka iyo salaada casrka waa laba salaadooo siriya qur-aan miyuu aqriyi jiray inay waa la taagan yahay waanay ku daba tukanayeene dee inay ixtimaal inuu ama dikri kaleba leeyahay oo odhanayaaba ixtimaalkeed ah marka waxay weydiiyeen qur-aan uu aqriyaya may jirtay salaada duhur iyo salaada casar qaala wuxuu uhi nacam haa qulnaa waxaanu nidhi bima maxaa kuntum a ahaydeen tacrifuuna kuwa garto daaka inuu qur'aan aqriyayo oonu dikri kaliya umuuro kaleba kuba jirin maxaa ku garanayseen kolley bimana dee maadii istifaamiyad ahayd oo xarfu jargalayo alifteedii la gooyey way siday qaacidaduba ahayd ama dee qiyaasku keenayay qaala khabaab ibnularat baa wuxuu idhi bidiraabi lixyati garhkiisa dhaqdhaqaaqa dee markaa garhkiisa oo dhaqdhaqaaqay iyo daamankiisan taas baa garanaynay inuu aqriyayo qur'aan kolley duhurka iyo casarka iyo baababbuu u dhigan doonaa qur-aankooda iyo qiraa'adooda waxaana inoo dambaysaba kolkol rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh isagoo salaadaha sirrigaa ku jira aayaad lagaba maqlayay dee isagu waxa weeye oo ay dadku ay maqlayeenba xataa kolkol aaya bacda al aaya inay maqlayeenna waa inoo dambaysaa ee wuxuu ujeeddadu ay tahay halkan baabkiina rafculbasari ila limaan bay hayde imaamkii waa ka horreeya waa rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh waa kuwan arkaya garhkiisiiyo inay intani dhaqdhaqaaqayaan ee taasi markaa maxay keenaysay inay xaggiisa eegayeen oo ay eegayeenoo waa kuwanoo aan araggooda ku koobnayn halkaa wejigooda ama dee ay dhigayaan iyo maxalka sujuuddoodee rasuulka ilaah ka horreeyo weliba ay wejigiisii qaarkiisii sare ay u muuqato ay eegayeen waana tii uu baabka u baabaystay bal waa halkana waxa la yidhi laakiin umuuraha kale baabka qiraa'adiyo taa kuma tacalluqsan abwaabteedii bay inooguba imanaysaao dee kollay dhowaan inoo bilaabmi doontaa xadaثna xajaaج qaal xadaثna شhucbaة qaal anba'na abu isxaaq qaala samictu cabdالlahi bna yaزiida yakhdbu qaala waa xadiiaynu soo maray oo balka waxa weeyaan dee weliba inagamaba dheerayn oo dee waa dhowaan baan soo maray cabdالlahi bnu yaزiidna inuu صaxaabi yahay asxaabtii rasuulka ilaahi kaba midana waa ti aynu soo marro dee goorta uu sujuudayo cidda imaamka ka dambaysa baabkii uba dhigtay markaa qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn yaziid oo noo khudbeeyey abu isxaaq asabiici baa leh xadaanaa waxaa noo waramay albaraau baraa bnu caazib wa kaana hayra kaduubin ku been badanna ma ahayn oo ujeeddadu arrinku ruux la tuhmaysto ma ahayn oo dee markaa xadiidkiisa aan idinka soo naqlinayana aqbashaan weeye cibaaradan horeyna ugu soo yar joogsanay halkaa hore markaa wuxuu noogu waramay annahum saxaabadu kaanuu inay ahaayeen idaa sallow markay tukadaan maca nebiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa oo fa rafaca uu kor yeelo ra'sahu madaxiisa mina rukuucu rukuucda uu ka soo kor yeelo qaamu way istaagayeen qiyaaman taagin istaag bay istaagayeen xataa yarawnahu ilaa ay ka arkayaan qad sajada inuu sujuudo macnaa way taagnaanayeenoo waa lafdigeenu soo marray lam yaxni axadun mina dahrahu waataynu lafdigaa kuba soo marray xadiidkee ruuxna muu soo foorursanayn ilaa ay arkaan rasuulka ilaaha sujuuday oo wejigii dhulka dhigay way taagnaanayeen oo markaasay deeto iyagu soo sujuudayeen jaanibkaa waxaa ku sugan waynu soo maray ee baabka un baan eegaynaa maxalu shaahidka waayo xadiidku waa xadiid duruqdiisna ay noo horreysay intaynaan eegin maxalu shaahidka xataa yarawnahu kollay ruwaadda bukhaari dad kala duwan oo kaba mida ayaa halkan ahayd iyadoo xataa ka horreysa haddana nuuntii nuuntii rafcadu inay joogto oo ficilku markaa marfuuc yahay waxaa dhacdayna ruwaadda iyagana barhkood oo xataa yarawhu oo nuuntii la gooyo o bal marka xataa yarawhu la idhaa xataa ficilka mudaaric wixii adawaadkii nasbinayay kaba mid ahayda waa wax daahira laakiin xataa yarawnahu marka la dhigo kolley ficilka mudaaric marka uu nasbiso xataa oo markaa uu mustaqbalka yahay wey inuu mustaqbal yahay hadduu wax markaa joogayee xaal ah ama se xaal lagu awilo waa la rafciyaa marka imika waxay noqonaysaa un inay noqoto dee ay noqoto dee wax xaala lagaba dhigo waa xaalada ay joogaan ee ay taagayin dee waxa weeye inta ay ka arkayaan way taagnaanayeenoo bal markaa kolley dee ficilka waana taasuunoo markuu xaal yahay ama waxa weeyaan ama wax muawalan bilxaal yahay waa la rafciya haddii kalena mustaqbalka ayaa la nasbiya kolley taas baa dee qaacidii ama daabidkuba uu ahaa ee iminka markaa xaal ama dee ayaan kaba dhigayna ama muawal bilxaal oo kale xagga kale ee matalan maxalka shaahidku waxa weeyaan waa kuwana rasuulka ilaahay bay eegayeen ay arkayeen waxay sugayeen dee taagnidiisa way arkaan oo way u muuqdaanoo xaggiisaay eegayaan ilaa uu ka sujuudsanyayna waa kuwan eegayo markay arkeen oo iyagu ay arkaan inuu sujuuday bay soo sujuudayeenoo dee rafcu lbasari lilimaam waa jaanibkaasay nooguba sugan tahay wuxuu uhi musanifku axaadiida baabka waan siraacinaynaa xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maaliku can zayd bni aslama can cadaa bni yasaarin can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma kolley zayd bni aslam iyo cadaa bni yasaar labaduba taabiciintii weeye bal markaa cabdillaahi bni cabaas baa wuxuu yihi allah ka isagii abihiibaa ka raali noqday qaala anahu qaal khasafat ishamsu cadceedda ayaa madoobaatay bal kusuufkii iyo waa inoo dambeeyaa farqi miyuu u dhexeeyaa khada iyo kaafkana baabkeeda ayay inooguba iman doontaa oo miyaa cadceedana ma kaafkaa loo isticmaalaya kasafat baa la odhan dayaxana khasafa bale laakiin taas iyo waxaa kuma tacalluqsan jaanibka luqadu dee markaan abwaabtaas abwaabtooda gaadhno ayuu inoo iman doonaa biidn illaahi tacaala imika waatan oo cadceeddii loo isticmaalay ficilkan khada ka bilaabmaya khasafat ishamsu calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam waqtigii rasuulkii ilaahay bay madoobaatay cadceeddii fa sallaa waa tukaday oo salaadii kusuufka maayuu tukaday khusuufka markuu salaadii ka baxay bay qaaluu yidhaahay yaa rasuulallaahi ra-aynaaka waxaanu ku aragnay tanaawalu kolay labadii tobad ee mudaaricu ku bilaabanaya baa mid takfiif ahaan loo gooyey oo mid baa lagu gaabsaday asalku tatanaawalu buu ahaa ra-aynaaka waanu ku aragnay tanaawalu xaal aad qaadanaysood laacaysood gacanta kuba fidinayso shay an shay fii maqaamika waa halkaa aad taagnayd iyo meesha aad joogtay uma ra-aynaaka waxaanu ku aragnay takackacta adoo dib u soo joogsaday oo dib u soo noqday qibladii kamuu soo jeedsanaya laakiin tallaabooyin buu dib u soo qaaday sababtay weydiinayaan qaala wuxuu uhi markaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh inii aniga uriidtu waxaa lay tusay aljannata jannadii ayaa lay tusay oo waa intii uu salaada ku jiray baa la hor keenay jannadii iyo naartiiba waa lay tusay fa tanaawaltu minhaa cunquudan macnaa inuu ficlan u qaatay oo u soo goostay maaha waa gacantuu kuba fidiyo macnaa cunquudna waa rucubtan iskuba xidhan ee deesan cidabkoo kale intan iskuba taalla cunquudkii haddaba cunquud iyada canaaqiidii himaartii aan arke ka midaan gacanta kuba fidiyey weeyoon laacayba walow akhadatu haddii aan qaadan lahaayo markaa lay suurto gelin lahaa inaan soo goosto cunquudkaas la akaltum waa cuni lahaydeen minhu min hada alcunquudi maa baqiyat iddunyaa intay adduunyadu joogto o dhan waa himaarta jannada ee waxa weeyaan markaas aan dee dhammaadka iyo go-itaanka lahayn sanbaaban loogu suurtogelinoo dee waa adduunyo meel ma aha iyadu meel himaartaas laguma cuno ama xaaladeedu taa noqoto haddaba haddii bal markii lay suurtogelin lahaa inaan goosto cunquudkaas muu dhammaadeen dee wixii laga cunaba beddelkeeda ayuunbaaba iman lahaa ilaa inta adduunyadu ay jirto bal xadiidkanna kolley maxalushaahidka waan aragnaayo waa ra-aynaaka tanaawalu rasuulka ilaahay bay arkayeen ay u jeedeen xaggiisay eegeen markaasay arkeen dee waxaan kaba dhacay ama kolna uu hore u dhaqaaqay gacantana fidiyey kolna uu dib u soo joogsaday waa kun saa weydiiyo rafculbasari ila alimaam iyadana maxalu shaahidku ama ra-aynaaka tanaawalu shayan fii maqaamika uma ra-aynaaka takackacta xadaanaa moxamed bnu sinaanin qaala xadaanaa fuleyxun qaala xadaanaa hilaalu bnu caliyin can anas bni maalikin kollay asaaniidana ma arko dad imika cusub ama aan silaaho dee waxay u yar baahan yihiin in laguma joogsado qaala wuxuu yidhi markaa anas ibnu maalik sallaa lana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baana tukiyey kollay sallaa lana bacnaa liajrinaa oo anaguba ee waana tukiyun weeye waa sida sallaa binaa un uuna tukiyey haddii laamta bedelkeeda binaa laba idhaa si daahirka ahayd annabiyu sala allahu calayh wasalam waa salaad uma raqa lmimbara mimbarkiibuu fuulay markuuna tukiye dabadeed fa ashaara mimbarkii markuu fuulay buu ishaaray biyadayhi labadiisii gacmoodba qibala qiblati lmasjidi masjidka qibladiisa xaggii iyo jihadii qiblada ee hore ayuu rasuulka ilaahay gacanta ku fiiqay ama labadii gacmoodba uma qaala wuxuu yidhi laqad ra-aytu waan arkay alaana iminka mundu waqti salaytu lakum salaata aan idin tukiyo waqtigan adee salaada idin tukinayo waa xiina salaytu lakum salaata weeyaan waa waqtiga makaxaba bimacnaa ti dee libtidaa ilgaaya ama bimacnaa mid kama dhigayno waa waqtigan aan salaada idin tukinayay ayaa waxaan arkay aljannata jannadii iyo wanaara naartii oo mumathalatayni lasoo suureeyey fii qiblati hada aljidaari jidaarkan qibladiisa iyo xaggaa igaba horeysa laguba soo suureeyey falam ara maan arag kalyowmi maantaoo kale wax la mid ah fi lkhayri khayrkoodee janno ayaaba suuradeedii ama iyadiibaaba u arkay halkan waaba mithaalkeedii dee taa kusuufkiina waaba tanoo iyadiibaa la hor keenay oo labadoodiiba arkay iyo wa shari wax la mida maanta xaggii sharna man aragoo dee naar buu arkay waxa weeye rasuulkii ilaahay tanna jannoo khayr dee kaa jannada ku sugan khayr la midii ma jirtaba oo dee gaadhsiisani sharka halkan jiraana wax la midii ma jirto haddaba maanta maan arag buu leeyahay maan arag kalyowmi waa maanta wixii aan arkay oo kale fi lkhayri xagga khayrka iyo wa shari alaaan saddex goor buu yidhi bal xadiiskana kolley xadiidkana waaban aragnaayo dee walow imaka halkan aanay kuba sugnayn si salaada dhexdeedii arrintu inay ahayd oo markii uu mimbarka fuulay ayuu jihadan uuba ishaaray dee jihadii qibladu ay kaba xigtay bal markaa in kolley bacdigood baa siday yidhaahaan ishaaradan uu rasuul ay arkeenba dee kolley laakiin haddaan idhaahno salaaddii uu ka baxsanayd waxaan filayaa baabkii daahirkuma aha ama dee sidii kuwii hore daahirka u ahaayeene ayaa waxay keenaysa inay dee afcaashiisa laba socdeen oo kale waxaaba dhici karta sababtan ay dee xaggiisa uba eegeen markan uu wax ishaaray inay tahay oo salaaddii dabadeed waxaan xaafid ibnu xajar halkan isagu uu yar raajax yeelayaa in xadiidkan aan dambe ahayno anas iyo xadiidka ibnu cabbaas dee kolley ayba mid yihiinba oo kani uu mukhtasar yahay oo xadiidka ibnu cabbaas waayo qisadu mid keliyay ahayd xadiidka ibnu cabbaasna waa inoo iman doonaa in xadiidka anasna dee san kuba timi oo kale inooguba iman doono inuu xadiidkaa hore uun qeyb kaba mida oo markaas dee sankaasi uba dheeraana aanu dheerayn walow halkaan wuu inoo dambeeyaa dherarkiisuy bal taas baanu ahayn bal imanka axaadiidii baabku way inoo dhammaatay baabkana wuxuu u baabaysay rafcu lbasari ila alimaami fi salaam macnana axaadiidan oo dhanna waxay nooguba wada sugnayd dadkii iyagu oo musaliin oo tukanayey inay xaggii imaamka umuurihiisii ama ay dee axwaashiisii laba socdeen oo kale oo bal matalan taas haddaba in oo marka waxaa weeyaan ujeeddadu haddii ruuxii maamuumka bal imaamkiibaabu dee xarakaadkiisii afcaashiisii doonaya inuu arko si uu uguba daydo oo kale taasi maslaxadii salaadaaba kuba tacalluqsan waxba asiyo kuba sugani ma jirto haddii bal matalan maslaxadii salaada araggan iyo waxyaalahaas dee mutaabacadu ay uba dhacdo oo kale in bal matalan taas bal waxaana weeye uun imaka halkan waxaa jirta inay imaam maalik oo kale iyo inuu isagu kuba tago ruuxan musaliga nadarkiisiiyo xaggu eegaya waa jihadaa ka horeysayo jihadii qiblada daahirka axaadiidna barhkood baa le isagaabay xoogeyn shaaficiya aimadaa reer kuufa iyo iyagu tay kuba tegeen waxa weeye ruuxa inay u habboon tahay ama mustaxab ay u tahay meeshan uu ku sujuudayo uun inuu eego waayo taas baa khushuucda u dhow taas baan keenayn araggiisu inuu meelo dheer iyo waxyaalaha u kaco oo inshiqaal kuba yimaado kol haddii halkii sujuuddiisa inuu eegayo bal markaa sheekhuna wuxuu leeyahay xadiid moxamed ibnu siriin mursalkiisa adigu irsaaliyey oon dee markaa mawsuul ahayn rijaashiisna ay hiqaad ayaaba macnaha kuba yimi walow dee bayhaqi isagoo mawsuula uu soo saaray laakiin haddana irsaalkay xoogeeyaan bal waxaa soo aroortayba aladiina hum fii salaatihim khaashicuunba inay taasba ahayd oo waxay kuba soo degto imika matalan khushuucda salaada ee lagu ammaanay dadka muminiintii kuwa iyagu inay yihiin ee waxaweyaan salaadooda kuwa kuwa khushuucaya oo kale inay bal matalan taas markaa hore iyagoo jihaaka ama xaggaa eegi jirayba oo intii taasi ay soo degtay markaa ay noqotay in araggoodii kuba koobtay mowdica sujuude bal tan leenahay waxa weeyaanuun ma'muumkii bal taas ha laba yidhaaha waa istixbaabe laakiin hortiisii imaka umuurahana mutaabaco imaam iyo la socodkiiba hediye wax maslaxo salaadeed kuma tacalluqsan hadduu eegayo waxba asigoo ku sugani taas maba jirto waana sida iyada axaadiidan iyada inooguba wada sugan maamuumku hadduu baahdo muraaqabata imaami dee taasi way uma noqonaysaa waana ba'si kuma sugna axaadiidana umuurahaas baaba inoogu sugan baabu rafci lbasari ila asamaai fi salaati baabu rafci lbasari basarkii iyo araggii oo sare loogu qaado ila samaayi xagga samada fi salaati salaada dhexdeeda tan waa dembigeed iyo nahin layskaba nahiyayo sajrin layskaba sajrinayo ruuxu marka uu salaada tukanayo inuu xagga sare eego ama isagoo ducaysanayo adciyadii salaaddii dhexdeeda ku soo aroortay ha noqoto ama xaalo kaleba haba noqotee sajrin baa meeshii timi waciid baa inoo soo socda bal haddaba waa diidmadii laysu diidayey layskaba sajrinayey salaada dhexdeeda in basarkii xagga samada loo qaado uu ruuxu dushiisa eego war taas buu baabkeedii yahay xadaثna caliي bn cabdالlahi qaal akhbarana yaxya bnu saciidi qaal xadaثna bn abi caruubata qaal xadaثna qataadaة ana anas bna maliki xadaثahum qaala bal calina waa ina madiine yaxya bnu saciidna waa qadaan ibn abi caruubana dee in badan baan soo aragnay waa saciid baa magaciisa la yidhaahaa kollayna markay noqoto dadka isagu kaba wariya qataada waa dadka ugu idqaan badan ugu markaa dee marka la egee sugitaan badan axaadiidta qataada wey haddaba anas ibnu maalik baa u waramay qataada iyo dad kaloo la joogay xadaahum oo qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi maa baalu aqwaamin aqwaam xaaladoodu maxay tahay sha'nigoodu iyo ujeedadooda yarfacuuna kor yeelayaoo absaarahum basaradooda ila samaa'i xagga samada fii salaatihim salaadooda dhexdooda iyagoo salaadii ku jira dad xagga samada eegaya oo xaggaas maxaa xaaladoodu iyo shaanigoodu yahay rasuulka ilaahay baa yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh taas bal hadalka waa adkeeyey waaba ku celiyo waaba kan fashtadda wuu adkaaday qowluhu qowlkiisii fii daalika arrinkaa ahaa waa isagoo dee arrinkan le waa arrin madmuuma ka sajrinaya oo hadalkiisii jaanibka kuba tacalluqsanaa ayaa dee rasuulka ilaahay dee waa qariinadii ugaba muuqatay ama hadalkiisii oo kor noqday haba noqoto ama wax kaloo ugaba muuqday ha noqotee waa qowlkiisii jaanibkaas iyo diidmada uu dadka u diidayo taa iyo sajrinteed ayaa aad u adkaadayoo xataa qaale ilaa uu yidhiba layantahunna way ka joogsan doonaan can daalika arrinkaa dadka sidaa samaynaya arrinkaa way iska dayn doonaan aw latukhdafanna waxaa lala dhufsan oo la qaadi oo lala dafiba absaaruhum basaradooda araggoodii baaba lagaba qaadi oo araggoodaas ay samada ku eegayaan umaba soo noqonayo macnaha labadaa mid baa dhic inay waxaan faraha ka qaadaan iska daayaan salaadoodii ay u jeestaan dee waxa weeyaan iyo in dee ay dhacdo in araggu iyo nuurkii indhahoodaba la qaado oo iyaga si dhaqso ah looga salbiyo oy markaa halkaa arag la-aan ay noqdaan labada mid baa dhici weeye bal markaa waxa weeyaanuun xadiidku dee waa si aan sheegayno ruuxii musalliga ah bal ama ha la yidhaahaba siaa lafdiga ibnu siriin iyo mursalka uu wariyey mowdica sujuudihi waxa weeyaan araggiisu ha ku koobto ama xataa dee xagga ka horeeyaba haba eegi karo wixii aan inshiqaal ku keenayn iyo salaadiisu kaba jeesto aan kuba keenayne laakiin samadoo la eego salaada intaa lagu jiro ama xaalad duca ha noqoto waayo muslim baa xadiidka abu hureyre oon xadiidkan anas ahayn oo isagana san kuba yimi ayaa wuxuu ah cinda ducaa marka ay ducaysanayaan oy dhici karto inay waqtiyadaa duco salaadeed ay meesha soo aroortay ama ay dee salaada ku dhex timaado inay lahaayeenba qibladii ducada ayaa samada aho waatan gacmahaba saro loo taagayo inay xaggaa eegaanba taas ujeedadooduba ay tahay ama waxyaalaha ay milicsadeen ay tahay cinda ducaa laakiin axaadiid kala duwan oo waxa weeyaan iyaduna baabka kuba timi wax qaydoo la socday muu jirin ee salaada unbay hedsaymaka kan inoo taalla bal markaa waxba imarka qaydkaas kama kuma qaydayno waxyaalahan mudlaqa ah ee intaa uu salaada ku jiraba dee maxal ma aha ay bal maalan eegid meel u ah ama dee samada iyo xagga sar u eego waciidkana waa yimi oo arrinkan aa goodigan iyo haddii ay taa yeeli waayaan waxaa dhacaysa in dee araggoodiiba lagama qaado labada mid baa dhacaya bal taasna waxay keenaysaaba dee bal markaa inuu waciid kol hadduu yahay ficilkani aanu bannaanayn fi daakhili salaat salaaddii iyaynaan odhaninba waa ku buraysaa saa ibnu xasm iyo isagu kuba tago ee waxa weeye dee waa shaygaa madmuumkay tahay dadku inay iska jiraan ay kaba digtoonaadaan bal taasba wey oo bal matalan taas waxaanu halkan lafdi kale o athar kale uu soo naqlay waa kaa ibnu siriin inay dadku salaadooda xaggeeda ayay hareerahay dayi jireen markay soo degtay qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatihim khaashicuun ayay xaggii salaadooda ay u jeesteen oo dee ay joojiyeen irtifaadkiiyo taa ay xaggoodii hore eegeen markaasaa waxaa la socotay wa kaanuu yastaxibuuna an laa yujaawisa basaru axadihim mowdica sujuudi bal waxaanay dooranayeen dee inaanu ruuxa iyaga kaba mida basarkiisu dhaafin waa si uu salaadiisa nuuguba jeedo meesha uu kuba sujuudayo bal xadiidkao isagoo marfuuca la wasriyana way jiraane laakiin irsaalkay raajax yeelaan oo bal maalan taas in dee kuwa iyagu marfuuca kaba dhigayna waxaabay ay tahay in markii aayaddu soo degtay rasuulka ilaahay madaxiisa foorariyey soo halkaa uba eego bal waxaan leenahay haddii xaajo iyo muraaqaba aadaa imaamkao kale basi kuma sugno xaggii hore halkana waa wax dee mudan waana taa aan khilaafka culimada soo naqlinay laakiin samo oo la eega iyada waciidkan adag baa yimi iyo sajrintan aad iyo aad u adag oo ah dee ruuxu inuu halis u yahay isagii dee wuxuu halis ugu yahay in araggiisiiba la qaado hadduu ficilkaa ka waantoobi waayo hadduu dee ku adkaysto isagoo nahyigan og isagoo tan og uu taa kuba adkaysto waa waciidkaasoo markaa taasna wuxuu keenayaa dee taxriim arrinkaasi xaaraam yahay ama aanu bannaanayn kol hadduu dee waciidkan waa sida kii aynu kuba soo maray ruuxan imaamka ka hortoosaya ama dee oo kale oo ay ahayd dee waxa weeyaan miyaanay kuwaasi kaba baqanayn madaxooda ama suuradoodaba la bedelo oon lahayn dee arrinkaasi wuxuu mucarad u yahay halis u yahay in ciqaabtaas laguma fuliyo kuba timaado hadduu wixii kaba joogsan waayo tanna waa taa baabkeed baabulirtifaati fi salaati irtifaadkii iyo daymadii salaada dhexdeeda la dayayey dhinac iyadoon hadda qibladii laga jeedsan oo dee bal matalan laabtiina aan lagaba sarfin xaggii qibladii laga jeedin irtifaadkii salaada iyo xukumkii iyo wixii kuba tacalluqsanaa xadaanaa musadadu qaala xadaanaa abulaxwaasi qaala xadaanaa ashcah bnu sulaymin can abiih can masruuqin can caaishata qaalat annaha qaalat sanadka waxaan filayaa cid cusubiisna ma jirto abulaxwasna waa nin aada u shahiiro dee itqaan badnaa salaam ibnu sulaym layidhaha abuxwaska halkan ku jiro weeye waayo dee kuwa kalea jiroo ka horeeya ashcah ibnu sulaym iyo abihi abushacthaana hore ayaynuu soo maray sulaym bal markaa in wuxuu yidhi masruuq caaishuu kaba warinaya qaalat waxay tidhi caaisha sa'altu waxaan weydiiyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can ililtifaati daymo fi salaati salaada dhexdeeda wax la daymoodo taas baan weydiiyey isagoon hareertiisa daya ruuxu taas baan weydiiyey fa qaala wuxuu ihi rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waa markaani xaaja jirin wax keenaa jirin taas weeyaanoo dee baab danbuu inoo keeni doonaa haddii aan la yidhaaho waxa weeye rasuulka ilahi wuxu uhi waa isagu irtifaadkani ikhtilaasun ikhtilaas weeye ikhtilaaskuna waa dhufsashada wax la dhufsado ama ruuxii lagaba dhufto laga boobee lagalaba ordo taasoo kale ikhtidaafkii iyo ikhtilaaska waa ismu marka waa la dafid wax lala dafayo ama la dhufsanayo ruuxii yakhtalisu uu markaa shaydaanku uu la dafaya ama kala boodayo weeyaanoo uu ka dhufsana shaydaano min salaati alcabdi addoonka salaadiisa oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal ikhtilaaska waxaan idhi ikhtidaafun bisirca oo dee tuugoo kale isagu iyadoon la arkayn buu si qarsoodiya waxu qaataa ama ikhtidaafkoo kale waa ruux la arkayo oo wixii qalaba hadda meeshii yaanay jirinba barhkood siay halkan kuma fasireen qalabo oo dee xoog wax ku qaadanayo taasma ee ruuxii buu isagii ka dhufanayaa dee tuu intuu wixii ka dhufto ayuu iskalaba cararayaa oo kale taas baa ikhtidaaf iyo waa dee si markaa dhaqsaao wixii loola cararo loola boodo uunoo kale haddaba arrinku waxa weeyaanu halkan shaydaankii waa taa aynu soo marray markaa iqaamadu dhammaataba inuu masjidkii imanayo ruuxii uu shuqlinayo isagiiyo naftiisii uu kala dhex gelayo shaydaanka markuu had iyo goor noqday mid ruuxii musalligaa salaadiisa kaba shuqlinaya ayaa dee iltifaat uu shay xaggiisa dayo isagoo wax aymaka qarada iyo wax xaajaha si aynu soo marray ama inoo dambaysaba aanay jirin ayaa waxay noqonaysaaba shaydaankiibaa wakhtigaa had iyo goortaama sugaya dee furso ayuu u helayaa salaadiisii uu wax ka nuqsaamiyo kala boodo khushuucdeediyo taasoo uu salaadiisii kaba jeediyo shaydaankii oo macnaa waqtigaa uu ruuxu markuu daymoodo waa furso shaydaankii helay uu ka faa'iidaysanayo markaasuu xaaladaasoo kale markaas ayuu dee salaadiisii wax ka mida la cararaya ama la boodaya oo kale adigu waa khushuucdiiyo wixii buu kaba nuqsaaminayaa haddaba iltifaadka fi salaad waa ikhtilaas yakhtalisuhu shaydaanu min salaati alcabd markaa xadiidku muxuu inoo keenayaa dee in daymo la daymoodo oo midig ama bidix la dayo ruuxu uu dhinacyadiisaa dee uu jeesto inay salaada xaggeeda wax madmuuma ay tahay ficil shaydaanna ay tahay markaa shay karaaha ay tahay kolley inay karaaho tahay dee waa ijmaacii ummadda ee laakiin jumhuur ulculamaa waxay kaba dhigaan dee salaadii kol haddii aan istidbaar qibladii laga jeestay aanay jirin nuqsaantani ha timaado shaydaankaasna ba ha kaba faa'iidaysto ficilkiiyo dee haba timaadee laakiin salaaddii inaan lagu soo celinahayn oo salaaddii aanay kuba burahayn ama karaahadii bay litansiih ka dhigaan imaam mutawalli laydhaah waa a'imadii shaaficiyada waa tatima kitaabkaa laydhahayo sheekhii lahaa ayuu halkan ka soo noqonayaa haddaanay daruura jirin ruuxa tan kuba xambaartay inuu xaaraam yahay iltifaatkaasi ahla daahirna qowlkii way weliba dee xadiidkeennan maayo axaadiid iyadu markaa nahyi ahaan sariix kuba ah ayaa uu sheekhu halkan inooba soo dhigtoo soo aroortay axaadiida waxaa kaga mida laa yazaalu llahu muqbilan cala alcabdi fii salaati maa lam yartafit ilaahay intaa addoonku salaadiisa ku jira xaggiisa uu soo jeedaa haddaanu isagu dhinacyada dayin iltifaat laba imane fa idaa sarafa wajhahu canhu insaraf hadduu wejigiisa kaba jeediyo ilaahayna subxaana watacaala waaba kaba jeedsanaya xadiid kalena waxaaba dee markaas ay arrinta waxaa la socotay in riwaayaadka qaarkood haddaad salaada tukanaysaan irtifaata laba imaninaba bal markaa laakiin haddii istidbaar meeshii ka dhalanayo taas waatan leenahay salaaddii way burinaysaa dee gees kale markaasna xagga waxaan karaahada keenay nuqsaantan khushuucda ay nuqsaamayso salaadii uu salaadiisii nin ka jeesta yahay wax ka mida wejigiisii inuu qibladii kaba jeediyey ahayd dee inuu u wada jeeday kulliyadiisoo dhanba xaggeeda ugaba jeeday waxyaalahaasaaba dee karaahada keenayo bal markaa waxa weeye shay madmuub ay tahay ruuxu inuu iskaba ilaaliyo markay noqoto taasin waxa weeye xaggan irtifaadka bal xadiid kalena sheekhu raximahu llahu tacaala uu inoo keenayaa wuxuu ihi horta halkan buu sheekhu xikmuu dhiganayaa waa tanoo sujuudu sahwigu ruuxu haddii salaadiisa dhexdeeda shaki galo waa tan laynoo jideeyeyba sujuud sahwi si shakiga caynkaasiy waxaa meesha ay ugaba saarto salaadiisii u buuxiso irtifaadkii isagoo ficil shaydaan lagaba dhigayo ikhtilaas shaydaan haddana wax dee lagu kabo siaa sujuud oo kale iyada halkan lama jeedin oo imika lama jidayn markaasaa wuxuu leeyahay xikmada ay halkan bacd alculamaa muujiyeen sahwigu waa wax insaankii ku imanayo inuu ikhtiyaar u lahayn looma qabanayo dee tasaasaa wixii sahwiga kagaba dhidma wixii uu buuxin lahaa looguma jideeyey laakiin markay tan noqoto dee waa wuxuu camdi u samaynayo oo kale isagiibaa dee laba imanaya maaha wax ikhtiyaar la-aantiisa iyo taa kuba yimi ma aha marka waxay dee noqotay inaan ka jaabir salaadiisii u buuxiyo loo yeelin si dadka ay u baraarugaan oo isaga ilaaliyaan waxyaalahaas ay uga digtoonaadaan waayo waxaa wixii halkan kagaba dhidmay wuxuu buuxinayo u kabayaa ma jirto sida sahwigaba haddii ay wax ugaba dhidmaan ama ay wax ugaba yimaadaan wax jaabir loo sameeyey waaya taasi waxaan ikhtiyaar ku iman weeye cabdi kuma iman tansade waa wax ruuxa ujeedadiisa iyo cabdigiisa ku imanayso wixii ka dhidmay waa ka dhiman yahay waa xikma imika halkan shaarixu raximah llahu tacaala uu soo naqlinayo xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can izuhriya can curwata can caaishata sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyeyna qutayba sufyaan thawri lama kulmino wax kama warin sufyaanka dee asxaabtii waaweyneyd ee zuhri ah ee isagu zuhri wax ka wariyaana waa sufyaan ibnu cuyeyne oo labada dhinacba wixii inoo sheegayey ee inoo sufyaankan maanta isagoo muhmala yimi waa muhmal bay kaba cabiraan dee wax intaa dhaafsanaynu kii kale kaga socnaa ma jirtee wax labada dhinacba tilmiidka iyo sheekhuba qariinay u yihiin inoo soocayo inooga soocaya sufyaankii kale can caaishata ana nabiya sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay sallaa waa tukaday fii khamiisatin khamiiso waa nooc adigu maro ayuu kaba mida unoo dharka ay xidhanayeen oo laha aclaamun aclaam waa jamcu calami liidliid saasoo midaba leh ayay maradu lahayd macnaha waa maro laakiin aclaamtu ee ama ha noqoto darfaha haba noqoto ama in kale eh ayay aclaam ku lahayd iyo liidliid saasoo dee midab kalena markaas leh faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa markaa salaadiisa dhexdeed iltifaat maaha uu wada jeestay ede ishiiba uu xaggii aclaamteedii eegay uu kuba eegay markaasaa muxuu yidhi shaqalatnii way shuqlisayoo aclaamu haadihi maradan khamiisadan aclaamteedii ayaaba ijeedisay oo shalaadaydii ayay iga shuqlisay idhabuu bihaa maradan waxa ula kacdaan oo u geysaan ilaa abijahmin abijahmin saxaabigaa laba yidhaaho waatuunii ii keena biambijaaniyatin waa biambijaaniyati weyaan waa maro kale oo iyadoo aan aclaamtan lahaynoo deetanaa ka rafiicsanayd ka heer sarraysay khamiisada maradan kale oo iyadoo aclaamtii waxaa ma laha haddaba taa iiga soo qaadoo tan isagii u geeya kolley xadiidka horeynu u soo maray sababta rasuulka ilaahay uu isaga ugu celiyeyna waa ti aan idhi isaga u soo hadiyeeyey sababtan oo arrintan kale oo uu yidhi ambijaaniyada igaba keena waa kisaha khaliidka ana si aanu isagii dee u qalbi jabin oo uu u ogaado rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh hadiyadiisii diidma uu diidayo inaanu ugu soo celina arrintu ay tay tan kale oo waa kan yidhi maradiisaa kaleba iga soo qaada waana umuur aynu hore u soo maray baabka halka dee iltifaadkii kaba gelayaana arrinkani waxay ahayd waa il milicsigeed weeye ee may ahayd wejigii uu dadbo waa maradii uu xidhnaaba markaa ishiibuu kuba milicsaday haddaba aclaamtii khamiisadii markaa dee waxa weeye iyadoo in ama uu huwan yahay hadduu milicsado oo kale waxaa dhinac dee taasi u yar dhowaanaysaa iltifaadkii khaasatan wixii degtiisa iyo taa saarnaa hadday uba muuqatuu yar milicsado ishii kuba milicsado isagoon haddee wejigiisiiba dadbin arrinkiibaa wuxuu ku dhowaanayaa iltifaad buu kuba dhowaanaya waa kan rasuulka ilaahina kuba cileeyey inay tani jeediso ay shuqlisay eegidii uu eegayo markaa xaggan buu baabka usoo celiyey uu soo geliyey iltifaat maaha laakiin waa wax iltifaat ku dhow khaasatan waxaa degtiisa saaran iyo haddii uu milicsado bal maalan taa oo markaa waxaa weeyaanuun waaba isagoo dee musanifku ishaaraya siduu shaarixu leeyahay iltifaadka waxaa loo diiday khushuucduu waxyeelayaa sababtun eeg mulaaxadadan ama milicsigaa ishii uun ahayd ayuu kaba dhigay rasuulka ilaah inay salaadiisii kaba jeedisay khushuucdiisii inay kaba dhintay marka iltifaadka waxaa loo diidayaa dee wuxuu raad ku leeyahay taaiir ku leeyahayba khushuucdii salaada bal maalan satan markaa bal waxa ay markaa tan buu deeta usoo yar qaatay inuu xataa waxyaalaha caynkaasa ee ruuxa salaadiisa inuu yar jeedin kara inuu marka horeba salaadiisa kaba dhowro ha noqoto waxa uu xidhan yahay ha noqoto wax dee kaba horeeyo oo kale iyo waxyaalahaas ku sugan wax makaankiisa kuba sugan bal si aan dee salaadiisii wuxuun inuu kaba jeediya ama khushuucdiisii nuqsaamiya aanuu uguba iman bal taas waxay ahayd markaa iltifaadkaasi markaanay xaaja jirin hadday xaaja jirto maxaa xukumku noqonaya ruuxii waxbaa keenay sabab baa keentay waa kan baabkan u dhigtayoo wuxuu hi baabun hal yaltafitu kiina muujasmin hal yaltafitu shaksigii musaligaha ma daymoonaya ma waxmaday liamrin arin daraaddeed oo dhinaca dee waa kaa isagoo wejigiisa dhinac u jeedsaba iltifaat liamrin arin daraaddeed yanzilu bihi ku yimi oo wax ku yimi oo daaric ah kaa daraaddii irtifaatka maula imanayaa taas waa mid dee xadiid buu inoo soo wadaa kollay horena aynuu soo aragnay ama labada xadiid ee uu keeni doonaba waa axaadiid aynu hore usoo marnaye oo iltifaadkaa saxaabadii qaarkood kaba dhacay iyadoo bal maalan taasna ay wax keeneenba bal maalan taa xadiid kalea jiro kollay abi daa-uud iyo ay wariyeen oonu isagu sheekhu halkan soo dhigano waayo shardigiisa ma gaadhsiisna oo rasuulkii ilaahay kollay maalintii xunayn bay ahayde isagoo habeenkii diray nin ilaalo iyo de inuu meel buura ama haniyu fuulayay inuu halkaa gaadh kaba noqdo si aan xaggaa loogaba iman waa habeenkii kollay dagaalkuna marka dambe uu dhici doono maalintiisii ayaa markii waagu bariya isagoo dadkii tukanaya tukinaya xaggii qibladana uba jeeda ayaa waxaa xadiidkaa kuba yimi rasuulka ilaahay kolba intuu markii hore ku yidhi faariskiinii ma aragteen ayuu de uu sugayay waqtigaas waagii baaba bariyey ayuu kolba xaggiisa ama xaggii shicbigii uu kaba soo dhacayay uu eegayey ilaa uu markii dambe dadkoon aragba ka hor arkay salaaddii markuu ka baxuu yihi waa idin yimi oo markaasay arkeen isagoo dhirtii kasoo dhex muuqda ay arkeen bal markaa waa xaaja keento isaguna baab buu uba dhigtaa abu daawuud waa xaggan markay taas ay timaado iyo iltifaadkaasoo hadday xaaja iyo baahi jirto istidbaar qiblada aanay jirin bal markaasi la mid maaha likayri xaajatan dee waxa weyaan ruuxuu laba imanaya lagu tirinayo markaa ikhtilaas shaydaan ama laguma tirinayo ahba ikhtilaas shaydaan siaa rasuulka ilaaha yidhi aw yaraa shay-an aw busaaqan fi lqiblati bal maalan taasi hal yaltafitu liamri yanzilu bih way miyaa ruuxii isagu ma imaamka ahaa uu u daymoonayaa arin isaga kuba ama dee uu amar kuba yimi oo xaaje iyo waxyaalaha caynkaasa kuba yimi taas miyuu u daymoonayaa taas waa mid aw yara amase uu arkayaaoo shay an shay aw busaaqan candhuuf fi lqiblati qibladii ku sugan oo deeg markaasna waa way qibladiisii kuba sugantahay salaadna waa ku jira markaa wax dee ama candhuufa ama shay waa ka acamsan yahay laakiin busaaqan fi lqibla qiblada busaaq baan kaba dhiganaa shay buu arkay amase candhuuf iyo xaaka qibladiisii kuba sugan oo salaadii waa dee kolley jeedsi u yar jeestay waa nooc iltifaat oo kale axaadiidtii baabkaasna horeynu usoo wada aragnay midna waa inoo soo celin doonaaye taasoo kale miyay dhacaysaa iyadna waxa weeyaan dee waa arrin keenay ayaa noocan aragkan ama iltifaatka keenay walow ay noqon kartaba dee kolley halkii uu isaga wejigiisii inaanay kuba toosnayne meel aan wejigiisii ka yar weecsan inay dee kagaba sugnayd qibladiisa xadiidka inoo soo socota dee bal ay kuba timi waqaala saalun saal wuxuu ihi iltafata abu bakr radia allahu canhu fara'a nabiya sala allahu caleyh wasalam waraa waxaan usoo sheegnay in markuu istifaamsan oo kale uu dhigto inuu dee marka aanu doonayn inuu jasmiyo arrinkii khilaafka jira daraaddeed ay tahay ee laakiin waxa uu soo aroorinayaa ay tahay ikhtiyaarkiisii bal taas ay tahay bal markaa waxa ay tahayna imika xadiidkan waa kan xadiidnaynu hore usoo aragna weeye qayb ka midana waxa weeye maye kan iyada inooma keenaya laakiin kuwo kaleu inoo keenaya marka waxa ay tahay haddii ay xaaja jirto ay baahi jirto ama waxay keentay ama daruura ay keentay basi kuma sugnoomin bay taasi tahay oo waayo waa kan abubakar wuxuu dayey markay dadku tasfiiqii dayn waayeen weeye ayuu isagoon daymoon jirin ayuu waxdayay oo dhinacii fara-a wuxuu arkay anabiya sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilahi waa xadiidkii markii rasuulka ilaahay reer bani camr ibni cawf khilaafkii ka dhex dhacay uu soo islaaxinayay abuubakarna salaada sii galay kaasba weeye dadkiina markaasi ay abuubakar u baraarujiyaan tasfiiqa ay yar badiyeen taas bay ahaydba waa kan irtifaad buu laba yimi rasuulka ilaahay salaadaa ku noqon muu odhan isagii iyadoo irtifaadka uu la yimi buu amray inuu halkiisii iskaga sugnaado waa kaasaynu soo maray laakiin dee isaga ayaantii adab ahaan ayaanu amarkaa u qaadan oo waa kan dib u soo noqday haddaba markaa rasuulka ilaahay hadalkamuu hadlin jaanibkan xaajana way keentay markaa taasi basi inaanay kuba sugnaynba weeyaan ama umuurta kale ow yaraasheen oo busaaqa fi lqobla waxa dee iltifaatkan iyo tan jamcinaya siduu shaarixu leeyahay mid kasta dee waa shaygan uu arkay ama busaaqan fiirsi baa jiray uu fiirsaday oo wixii uu saa kuba gartayoo waa nooc isaguba khushuucdii jeedsi salaad lagaba jeestay waxaan araggiisu noqonayo dee iltifaatkii lamida une xadaثna qtaybة بن سacيidi qal xadaثna layث can naafici can ibni cmr anahu qaal ra'a الnabiyu slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi wuxuu arkay nukhaamata xaako fii qiblaة اlmasjidi masjidka qibladiisa kuba sugnayd oo cid baa ku tuftay meeshii uu ku engegay jidaarkii walxaal wa yusalii isagoo tukinaya oo tukanaya wey beyna yaday naasi dadka hortoodo dee waabuu tukanaya dadkii buu tukinaya faxataa way engegtaye wuu ka xoqay oo waa ka daadiyey uma qaala wuxuu yihi xiin insarafa daahirka xadiidku waxa weeye rasuulka ilaahay markuu tii arkay isagoo salaadii ku jira inuu xoqay oo maxaa ka dambeeya uma qaala xiin insarafa wuxuu rasuulkii ilaahay yidhi hadalka inoo soo socda markuu salaadii ka baxay bal taas baa daahirku yahay oo xatigu in daakhila salaad dhacay laakiin xadiidku xadiidka naftiisu isagoo riwaayo kale aynu soo maray oo aan xaala salaata aan kuma qaydnayn axaadiid kaleo abu hureyriya abu saciid iyo cayishiya anas dhammaanna waan soo wada aragnay oo arrinkaa markuu ka hadlayay ee rasuulka ilaahay axaadiidtii kala duwaneeda jaanibka halkii masaajidaan kuba soo maray iyadana xaala salaad kumay qaydnayne bal daahirku tan haba ahaadee laakiin axaadiida iyo bal xadiidkan dariiq kaluu leeyahay oo uu leeyaho xadiidkanuun imaam maalik halkan layd kaba wariyey imaam maalik naafic kaba wariyey oon isna qaydnayn baa jirtee kama dhigayno markaa imika san daahirku yahayoo salaadiisao ku jira inuu meesha intuu u dhaqaaqay ama gacantiisi iyo cididiisiiya wax kaga xoqay taase kollay salaadii dabadeedunbay hida waayo axaadiida kale kale u duwaneed ee xadiidkan riwaayaadkiisa mid ka mid oo inoo horreysay kama mid tahay qeydkani lamuu socon rasuulka ilaahi wuxuu ihi ina axadakum axadkiin idaa kaana fi salaati salaada hadduu kuba jiro salaadii u dhex jiro fa ina allaha ilaahay qibala weji ilaahay baa hortiisaba ah qibala weji kollay alfaadan horeynuu soo maray falaa yatanakhamanna yaanu xaakaysanno xaako axadun axad idinka idinka mida xaako ku tufin qibala weji wejigiisa hortii fi salaati salaada markaa uu ku jiro xaggaa ka horeysa dee waaba qibladiisiina yaanu hadduu u baahdo dhinaciisa bidixoon cidi ka joogin haddii kale maradiisa saynu soo maray lugtiisa hoosteeda haddii aanay masjidba ahayn umuuraha waynu soo maray weliba bidix laakiin xaggaa ka horeysa uun isagoo salaad ku jira yaanu xaka uu ama cadhuufu tufin taas baa rasuulka ilaah yidhi rawaahu xadiidkan waxaa wariyay muuse bnu cuqbata muuse bnu cuqba ayaa wariyey waxaana sheekhu inoo sheegay halkan ku sheegayaa inuu muslim dariiqiisa kuba xidhiidhiyey wabna ali rawaadin in abi rawaad waa cabdilcasiis aburawaadkana maymuun baa la idhaha ninkaasna waa wariyey markaa kolley riwaayada ibnu abi rawaad waxaa kuba sugnayd xakigu inuu ahaa bacda alfaraaqi min asalaatoo waa markaa asalka xadiidka iyo lafdigan san oo dhan uma wada ahayne bal adigu waa cid kale oo xadiidkii kuba raacday dee bal maalan naaficba iyadu kaba warinaysa waayo lays bay raaceen naafic bay kaba warinayaan labadaas markaasna waa inoo magacaabay bal markaa dee waxaana kuba sugan eegidda rasuulka ilaahi salaada dhexdeedii eegay bal haddii xaqtigani uu dhacay salaada dhexdeedii waa nooc jeesi iltifaadkii bay kuba dhowday xaajtaana keentay marka arrinkaa jawaaskii baa inooguma sugan bal waa xadiid kale aynu soo marnayna waa kanoo wuxuu ihi xadaثna yaxya bnu bukayrin qaala xadaثna layth bnu sacdi can cuqayli can ibni shihaabi qaala anahu qaal ahbaranii waxa ii waramay anasun anas ibnu maalico qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti almuslimuuna muslimiintu fii salaati lfajri salaad subaxay ku sugan yihiin lam yarja'hum kuma soo kelin oo ilaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay un mooye oo ka shafafayday sarow qaaday kor yeelay sitra xujrati caayashata caayasho aqalkeedii daahi kusii daysnay albaabkan laga soo gelaya masjidka daaha sarow qaadoo fayday fa nadara wuu eegay rasuulka ilaahay waa taagan yihi ciidamaha isaba dee waana taa xaaladii horena axaadiidii aynu kuba soo marray soo ayaamaha ahaa waa subaxdii maalinteeda wafaadi doonoo la moodayay inuu ladnaadayba rasuulkii ilaahay fa nadara uu eegay ilayhim iyaga xaggoodii walxaalhum sufuufun iyagoo safuuftii kuba jira fa tabasama waa muusooday yadxaku xaaluu qoslayo dee waa isagoo faraxsan muslimiintiina saas oo kale salaadoodii dee umuurihii diintoodii iyo cibaadaadkooda tii uguba mudnayda camuudkii islaamkayda ay oogayaanoo imaamkoodiina ay ku daba tukanayaan bal markaas waxa weeye rasuulkii ilaahay baa isagoo ilka caddeeya ama qoslayba faraxuu kuba faraxsan yahay xaaladaa ay dadkii kuba jiraan wanakaso abuubakrin abuubakarna dibbuu u gurtay radia allahu canhu calaa caqibayha dee salaadiina qibladii kama jeedsane dibbuu usoo tallaabsaday oo wuxuu laamay rajca alqahqara liyasila safa weeye safkiisi uu gaadho oo dee rasuulka ilaahay buu isla uu soo baxaya fadanna waxaan u mooday uu u maleeyey annahu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yuriidu inuu doonayo alkhuruuja soo bixid uu soo baxo wahama almuslimuuna muslimiintii waxay ku hamiyeen an yaftatinuu inay fidnoobaan fii salaatihim salaadooda dhexdoodii taas bay kuba hamiyeen kolley hamigan iyo umuurahanna way noo horeysayoo ee hamigan iftitaankana waa inay salaadiiba kaba baxaan taas bay ahayd oo dee faraxa rasuulka ilaahay kuba farxeen iyagoo quusnaa markay arkeen rasuulka ilaahay oo bal maalan taagan oo qoslaya oo bal taas ladan oo dee farax weyn bay kuba farxeen araggaa rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh arkeen iyo iyagoo markaa u qaatay inuu ladnaadayba rasuulka ilaahay ama dee xaaladiisii hore uu ka soo reynayo fa ashaara ilayhim rasuulka ilaahay wuu ishaaray gacantii oo muu soo bixine wuxuu uhi atimuu salaatakum salaadiina dhammaysta oo dhammeeya salaaddaa lagu jiray faarakha sitra daahii buu dib u sii daayey wa twufiya waa wafaaday min aakhiri dalika alyowmi kolley dee maalinta aakhirkeedii laislama soo gaadhina laakiin barqadii iyo waqtigaas gelinkii hore aakhirkiisii bay ahayd oo maalinta ama subaxdaasun dee waa aakhirkeedii iyo dhammaadkeedii waa intaan duhur la gaadhin laakiin dee waqtigaasi kole ay cadcaddu aada u dheeraatayba taas buu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh wafaaday bal xadiidka waxna waan ka soo aragnay kolley meelihiisina waa inooguba dambeeya xataa cibaaradan inoo taallaa ay kaba mid tahay maxaa halkan iyada inooguba sugan oo sheekhu raximahu llahu tacaala u soo qaatay iyadoo xadiidka aynu hore u soo maray in saxaabadu markii rasuulka ilaahay satrigii uu daahii qaaday xaggiisay dayeen waayo kamuu horeyn oo albaabkan uu rasuulka ilaahay soo joogsaday qiblada kamuu xigin ee iyaga waxa weeye dhinacaa bidix buu kaba xigay waayo inay xujradii rasuulka ilaahay waana halkan imikaba uu kuba aasan yahay rawdada dee dhinacid markaa xagga bidix bay markaa ka noqonaysaa mowqifkan imaamka iyo sufuuftoodii oo dhanba xagga bidix buu kaba xigay marka haddii aanay daymoon oon iltifaad jirin rasuulka ilaahay xaaladan uu kaba waramay si u taagnaa iyo bal ishaaradan uu ishaara uhi salaadiina dhammaysta haddaan daymo ay daymoodeen jirin may dhaceen oo may arkeenba taas rasuulka ilaahayna salaadoodii waa kan kuba sugay iltifaadkan ay laba yimaadeen xaaji iyo baahi baa keentay markaa dee iyaga hadal kale oo dee rasuulka ilaahay waaba kaa kuba farxay si ay uba tukanayeenoo imaka iltifaadkan muxuu yimi waa liamri daari ama xaajo bal waa kaa dee xataa abubakar arkay ee isna oo dee dib u joogsaday si uu isidhao rasuulka ilaahi baa soo baxayo dadka uuba tukiyo ee laakiin rasuulka ilaahi waa kaa u ishaaro marka bal arrinkaas marka ay tahay salaad ay xaaja ay jirto iltifaatkaasi jiro in ay xaaja iyo baahi keento bas inaanu kuba sugnayn kii aan laguna tirinay xaaladan ikhtilaas shaydaan taas baa xadiidka inooguba sugan bal halkan waxaa inoogaba bilaabmaysa qiraa'adii iyo wixii kuba tacalluqsanaa abwaabteedii baab axaadiidiisa xoogaa yar dheer tahay ayuu inoo keeni doonaa laakiin dee waa axaadiid haddana qaybo intuba soo noqon doonta uu inoogaba soo celin doono haddii aan la idhaaho saa daraaddeed waxay u yar bannaan doontaa jaanibka baabka mooyaane in umuuraha kale way inoo soo celin doonta khaasatan xadiidka almusii salaata isaga ma sharxi doono ma eegi doono inta qiraa'ada kagaba tacalluqsan baan ka eegaynaa waayo haddii kale casharku uu dheeraanaya dheeraanaya marka wuxuu uhi musanifku baabu wujuubi lqiraa'ati qiraa'ada waajibnimadkeeda lilimaami imaamkii walma'muumi ma'muumkii ay waajib kuba tahay dee kollay inta waajibaysaana faatixada weeye fi salawaati kulliha salaadahoo dhan oo macnaha waqti la yidhaaho dee salaadaasay waajibtay tanna mee waajib maaha iyo in la yidhaha imaamku may waajib ku taho ma'muumku imaamka ka xambaaraya bukhaarina agtiisa taasi kumay sugnayn bal jusna uu leeyahay madbuuca oo jaanibkan iyo baabkan uu ku dhammeeyey wixii kuba tacalluqsanaa waa alqiraa'a khalfa alimaam waana jus madbuuca weeyaanoo dee imika halkan axaadiid kooban buu inoo keeni doonaa marka kaa loo eego axaadiid badan oon dee ahayn kitaabkiisan aan kuba sugnayn oo shardigiisaba aan gaadhsiisnayn iyo aqwaal kale ayuu kuba soo arooriya horena waxaan usoo sheegnay jus kale oo isna dabacaad la madbiceeyo rafculyadayn ah taasna inuu leeyahay waa ajsaadii kala duwan kolley ajsaa kalena sheekhu raximah llahu tacaala waa leeyahay oo gaar iyo mawaadic gaara uu ku khaas yeelay cinaayo iyo ihtimaam iyo inuu jaanibkaas bal tarkiisiyo wax kaba ururiyo tanaaba kaba mid ahayd ee iminka maxay tahay maamuumkina qiraa'adii waajib bay ku tahay waaida aimada qaarkood baa kuba taga maamuumkiina aan qiraa'adu waajib ku ahayn barhkood salaada jaariyada yidhaahaan barhna salaad kastaba way yidhaahaan xadiid baana jirta man kaana lahu imaamun fa qiraa'atu limaami lahu dee waxa weya qiraa'ado imaamka qiraa'adiisumbaa qiraa'o ah xadiidkaasna kolley barhkood xoogeeye haba jireene san dee aimada qaarkood xaafid ibnu xajar iyo keyrkee baa yidhahaan duruqda kala duwanuu ku yimi oo dhan ba daciif weeye dee haddii bal taas lama sugana kolley waxyaalo aan aan faatixada ahayn unbaa lagu xambaaraya taas baa lagu xambaaraya sheekhu waa kan le waa imaamkii iyo maamuumkii weliba salaadihi oo dhan fi lxadari wa safar kolley lafdiga inoo soo socda dee xadar iyo safare laakiin de kala qaad baan jirin buu leeyahay tafsiil ma jirto haddii uu ruuxu negi yahay iyo hadduu safar iyuu salaada gaabinayaba dee intii uu tukanayay qiraa'adii waa dee laazimun bay noqonaysaa wamaa yujaru fiiha ay waxaa kale u baabaysayay maa yuujaru wixii lala jahreeyey waa bihi isaga fiiha salaada dhexdeed iyo wamaa yukhaafatu wixii hoos loo dhigayeyba taas buu baabkeediiya bal umuurahaas aynoo iman doono walow barhkood aanay daahir noqonayna dee abwaabteedu kale ay dambeeyaan ee uu kuba keenaya xadaanaa muusa qaala xadaanaa abu cawaanata qaala xadaanaa cabdulmalik bni cumeyrin can jaabir bni samurata qaala anahu qaal abu cawaana waa wadax ibnu cabdilah lyashkuri ninkii caalimkaaya laba odhanayo jaabir bnu samuro saxaabi aabihina waa saxaabi samura ayaa wuxuu yidhi shakaa way cawdeen oy ka ashkatoodeen ahlulkuufati reer kuufa sacdan sacad ayaa ilaa cumara radia allahu canhu sacad ibnu abi waqaas weeye ayay uga ashkatoodeen sacadna waa ninkii kuufaba dhisay waayo dagaalkii qaadisiya sanadii afar iyo tobankii waa khilaafadii cumar madaxeed qeybteedii hore markii uu dhacay dagaalkaas ciraaq horta guud ahaan dee faris lama wada furan waxa weeyaan laakiin ciraaq lagu wada markaas oo dee gacantii reer furus maca caasimadoodii madain la gaadhay ayaa dee dhulkaa meel la wada qabtay baa uu busre iyo kuufo kolley la kala degay dadkii muslimiinta ahaa ayaa degay kuufo markaa waxaa dhisay sacad dee basrena cutba ibnu khaswaan baaba dhisay haddaba isaga isagaana markaa amiir kaba ahaa waari kaba ahaa intii uu dhisay dabadeed iyo intii dee dagaalkii qaadisiya wixii ka dambeeyey ilaa koob iyo labaatankii hijirada ama labaatankii hijirada markaasbaa reer kuufo oo dhan maahee waa qeyb kaba mida ama dad kaba mida ayaa ka cawday kamarkaa kaba ashkatooday sacad kolley waxyaalahaasna waxaan waxba ka jirin bay ahaayeen bal maalan cumar baa adigu dacwadii iyo shakawadoodii gaadhay facazalahu cumar waa casilay kolley maaha inuu hadalkoodii qaatay bal dee waxay noo soo socotaa inuu nin buu soo diray ama nin wax kaba badan oo reer kuufa masaajidoodii oo dhan la wada maray si bal waxaan la sheegayo bal ciddii dee loo hubsado dhammaadna way wada ammaaneen in waxaan qolo keliya baliba masjid keliya oo nin keligii ka kacay aan ahayn way wada ammaaneen siday noo dambaysee laakiin dee kol haddii hadalba yimi cid bal maalan waxa ka weyni si aanay uba iman tiibay maslaxadaa waxay keenaysaa waa dar-an lilfitna ciddii dee lagaba ashkatoonaye dee caamilka ahayd hadday ciduun kaba ashkatoonayso bal horta xataa wixii dee in meeshii si aan waxni usii kordhin fidno kale si loo hor joogsado in lagaba qaado taas buu casilay oo dee bal maalintii markii uu wafaadi doone dardaarankiisii muxuu yidhi anigu umaan casilin cadzi iyo khiyaano toone ninka kale amiirka noqdaa dabaday macnaha sacad ha kaalmaysto dee haddaanay isagubayne dadkii laga xulanayay dadku ahaaye aanay kuba dhicinba bal waa inoo dambaysaaye sacad ayaa lagaba ashkatooday cumar facazalahu cumar waa casilay wastacmala calayhim wuxuu caamil ugaba yeelay camaaran camaar ibnu yaasir kolley waana wixii shakwadaa kaba mid ahayd salaadu waana ti u soo aroorinaye salaada isaga loo xil saaray malaa umuuro kale saxaabo kale oo loo xil saaray bay jireenbo ibnu mascuud iyo uu kaba mid ahaayo baytulmaalka iyo xoolaha isagu mas-uul kaba aha cuhmaan ibnu xunayfna dhulku waa dhul buu ahaa kharaaj waayo dadkii dee markii hore deganaaye beeranaya laguba sugay gacmahoodii kharaaj baa laga qaadayaa majize iyo waxyaalo haddaba masaaxada dhulka iyo wixii kuba tacalluqsanaa iyo bal umuuraha dabdinteedana cuhmaan ibnu xunayfkii ansaareed ebal camaar fa shakow way cawdeen waa ashkatoodeen waxbay sheegeen xataa dakaruu ilaa ay sheegeenba annahu laa yuxsinu waa kuu yimi annahu sacad laa yuxsinu inaanu fiicnaynin yusalli waa dee hadal aan waxba ka jirin waa tilka shakaatun daahirun canka caaruha ee bal waxyaala ay sheegeen ilaa ay wixii ay sheegayeen maxaa kaba mid ahaa maaha intanuun eh inaanu salaadaba si fiican u tukanayn oonu salaada hagaajinayn fa arsala ilayhi cumar baa u diray cid sacad lasoo dhaadhiciyo madiine ayuu yimi fa qaala wuxu uhi ya abaa isxaaq abaa isxaaqow waa kunyadii maax eeg waa tacdiim iyo takriim buu laba yimi waayo hadalkan dee meeshunbuu fidnadi iyo waxaasunbuu kuba qaboojinaya ama taas iyo wixii la yidhinbuu meesha kaba saarayaayo waa kan ikraamkiisa iyo maamuuskiisu abaa isxaaqow ina haaulaai waana malaa inamadiisa kii ugu weynaa ina haaulaai kuwani yazcumuuna waxay sheeganayaan annaka adigu laa tuxsinu tusallii inaanad fiicnaynayn debalina tukato salaadaba aan si fiican uba tukan qaala abuu isxaaqa baa wuxuu yihi ama ana dee ninkii kale wax sheegaya isagay jirta waa qasiimkii amaada ama hum dee falyaquluu maa yaquulu ama ana anigu wallaahi baan ku dhaartee fa innii anugu kuntu waxaana usallii mid tukiyaa bihim salaata rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam waa salaadii rasuulkii ilaahay ayaan tukin jiray dee sacadna sidaan ognay waa saabiqiintii islaamka dadkii uguba horreeyey taasba weeye ma akhrimu ma nuqsaaminahaynoo canha iyada waxaan ka dhimiyey ma jirin waana kan sii fasirayoo usallii waan tukanayayoo salaata alcishaayi salaada cishaayi fa arkudu waan dheeraynayey waan ku nagaanayay way fil uulayeyne labada ragcadood ee hore waa qiraa'adooda wa ukhifu haddii waa axdifu barhkiin idiin taalana ruwaadda bukhaari baa dee taas ah bal ruwaadda kale iyo xadiidka qolooyinkii wariyey axdifuba u badan ee waan fudaydinayey waan goynaydaa axdifuna maaha asal ahaanba qiraa'ada inuu goynayee macnaa waa dheeraynta kuwa hore dheeraynayay ayuu goynayay unba weeye bal waxa weeye sanba halkan kollay nusqooyinka ama ruwaadda bukhaari dhammaan salaata alcishaayi baa halkan dhacday salaada cishaayi kollay xadiidka isagoo qeyb ka miday noo soo celin doona in yaroo koobanna waxaa kuba sugan dee waxa weeye meelo kalena xadiidka waa ku soo celin doonaaye salaatay alcashiyi alcashina waa maa bacda zawaal ayaa cashi maa bacda zawaal baa laydhaa tasniyana weeye salaatay alcashiyi waxaana ay tahay waa duhurka iyo casarka labadaas salaadood bal kollay taasba weeye waana taas kollay ruwaad kala duwanba ay iyagu kuba wariyeen xadiidka waana ta inoo dambaysay laakiin halkan bay tani dhacday fa arkudu fi luulayeyni wa ukhifu fi lukhrayeyn uulayeyna waa tasniyatu uulaa tasniyadeed weeye oo dee imaka mu'anadkii awal ah waayo awal mu'anadkiisu uulaa buu noqda ee awalatun ma noqdo walow kutubta qaarkood barhkood meel ay raacdhacdo taas waqofa fi lukhrayeyn qaala wuxuu yihi markaa cumar baa odhanaya daaka kaas arrinka aad sheegtay inaad saa u tukatiye addannu wixii la malaynayaan filanaya wey bika aba isxaaq wixii aan kaa filayay lagu malaynaya weeye waayo hadalkoodan sbaain waxa weeyaan hadalka in badani waxay ahayd un waxaan waxba ka jirin bal wax sheegown ee bal waxa weeyaan haddaba waxaan ku anfilayay ama lakaa filayay arrinkaas weeye haddana si wixii oo dhan meesha ugaba saara bal xaqiiqadii u ogaado ayuu faarse la diray macahu maciisii kufa lagu celiyey rajulan nin aw rijaalan ila lkuufati nin buu diray ama waa shaki uun hadday nin tahay waa saxaabigii moxamed ibnu maslamata waana saxaabi ansaara weeye waa saxaabi u diri jiray qolooyinkaas ama cumaashiisa iyo taas dee marka muraaqabadooda iyo dee matalan taa uu jeedo la xisaabtankooda loo jeedo waa nin uu diri jiray moxamed ibnu maslamata dee malaa cidna way laba socotay saacadna waa raacay isagii baa loo fa sa'ala waa weydiiyey ninkii canhu waa can sacdin ahlalkuufati reer kuufa ayaa la weydiiyey dee dadka la weydiinayaana maaha dadkaa suuqjoogee aan waxba ka waabsan ee bal matalan aan muru'a lahayn maaha waa dadkii fadligii ehelkaa waa masaajiddaa la tegaya waa halkii dadkaa roonroon ee dee waxa weeyaan iyagu bal sharafta iyo ama muru'adoodana dhowr iyo hagaagsan ee ilaahna ka baqanaya ay joogeen dadkaasa masaajidii kuufo oo dhan ayaa la wada maray dee kollay markii la degayna inay waa dadkii qaadisiye tegey oo dagaalkaa qaadisiyena san habeen kaleba soo yar sheegna waa dagaal kollay dee aada iyo aad ma dee xurubtii islaamka ee waaweyneed kaba mid ah dee faris marka dambe iyo reer furus ka zuuritaankoodii la suuriyey xukuumadoodii oo dhan isagu wuxuu ka dhashay dagaalkaa ka dambeeyo nahawanda dagaalkii nucmaan ibnu bashiir mee waxaan u jeedaa nucmaan ibnu muqarin uu qaa'idka muslimiinta lagunaba dilay kaas baa fatxalfutuux ay odhanayeen oo markii dambe dee dhulkii iyada shishe oo dhan lagula wareegay laakiin kani waa dhulkii furadaba uu ahaa weeye qaadisiya oo la ysugu tegay macnaa xataa dee ciidankii shaam yarmug dabadeed buu ahaayoo qaybi ay soo noqotay oo waxa weeyaan wixii la ogaa ninkii farasuul lahaa ninkii dee waxa weeyaan waran lahaa ninkii la ogaa dee jaahiliyadii waa la isyaqaanee hebel iyo dee dagaal lagu yaqaanayba waa la wada keenaya xataa oo dee waa la isugu yimi bal markaa xataa waqtigaa waxaa dhacayna abubakar oo markii wixii xuruubtii rida ama ridoobay waa joojiyey inuu jihaadadii u fasaxay waxyaalahaasoo dhan buu ka wada xidhay iyagoo hadda soo islaamaye laakiin markaasaa dee ta ay noqotay in la fasaxo cumar uu fasaxo dee markaasaa dulexat ibnu khuweyli dee raggii nebinimada sheegtay iyo camr ibnu macdi kariima iyo raggaasna ay joogeen dee markii horena la yaqaanay carab dhexdeed shajaaciya laguma yaqaanay walaan imaaro loo dhiibahayn bal haddaba dagaalkaas markaas waxaan uga jeedaa aad baa loo tago dadka badankooda soomay noqona waa la degay dhulkii magaalooyinka markaa reerreer baa loo dego reer kasaabe dee masjid bay samaysay markii xaafad xaafad loo degay xaafad kasaabe masjid kii weynaaye isagu sacdo agtiisa dee ama imaarada mooyaane reer kasaaba masjid bay lahaayeen masaajidii baa la maraya haddaba axyaada iyo xaafadaha ku yaalay oo inta badan reera loo nisbaynayay markaas muxuu yihi walam yadac kamuu tegin masjidan masjid masaajidii kuufa ilaa sa'ala canhu waa tegayey sacdu waa la socdaa dadkii baa la weydiinayay wayasuuna waanay ammaanayeen macruufan wanaag bay kuba sheegayeen xataa dakhala ilaa uu galay masjidan masjid libani cabs waa reer ballaarhnaa waa cantaraya reerkoodii waa reer reer qays kaba mid ah bani cabs masjid ay lahaayeen faqaama rajulu nin baa kacay minhum banu cabsi kaba midoo yuqaalu lahu lagu magacaabo usaamatu bnu qataadata yukna aba sacdata aba sacdana loogu kunyoodo qaala wuxuu yihi markaa isagoo la hadlaya dee ninkii cumar soo diray moxamed amaa id nashatnaa bal haddii aadna weydiisood naga dalabtay inaan sacad wax kaba sheegno oo arrin aadna weydiisay fa ina sacda sacad kaana wuxuu allaa yasiru mid aan la socon bisariya waa nin dhiig la daadiyo filislaam ninkii ugu hordaadiyey leeb la gano filislaamna ninkii ugu horganay buu ahaa markaasuu leeyahy maya markay sariya noqoto ma raaci jirin oo sariye iyo ciidanka haddee kollayna tan waxaaba dhici karta inuu hadalku iskaba tan la cudurdaaro uuna iskaba jiro waayo waa amiirkii beledka oo dhan marka ciidan yaroo kastoo baxa hadduu raaco yaa dhulkii maamulaya weeye isagii markaa taas inuu waxaan ciidankii kaleu diray iyo jihaadkii wuu maamulayaaye maaha sariye kasoo baxdaba inuu isagu raacayo taas may ahayn hadalka bud laa yasiiru bisariya wuxuu ku tilmaamayaa inaanu nin geesi ahayn dee geesinimadiisana waa la yaqaan walaa yaqsimu ma qaybinayn bisawiyati si isleeg oo dadka uu simayo wax ma qaybinahayn oo kale walaa yacdilu taba iyada taasna cifola-aan iyo bal taa eexashiya waxbuu taa horena kuba sheegay walaa yacdilu ma cadaalo falayn fi lqadiyati xukuumadana markay xukuumo iyo wax xukum noqoto tadnaa bal maalan waa dee ayuu iyadna xaggaa waa jawr iyo xikmo la-aan iyo baljaanibkaas umuurahan ayuu isagu kuba sheegay qaala sacdun sacad baa wuxuu yidhi amaa wallaahi adaatu istiftaax weeye mashadna ilah baan ku dhaartay la adcuwanna waxaan ku ducaynayaa ku habaarayaa bialaain saddex habaar laakiin dee muu goyn unoo habaarkii iskama idlaaqina muxuu yihi allahuma ilaahayow in kaana hadduu yahay cabduka addoonkaagan haadaa kani kaadiban mid been sheegaag wuu qaydeeg hadduu run sheegayo habaarkiisii kuma jiro weeyo waxaana ay dhab tahay oo ay run kaba tahay laakiin hadduu yahay mid been sheegaya welibana qaama riyaaan wa subcatan u kacay halagaa sheega wax oo dee marka halkaa ay noqoto ee magaca amiirgii taasoo kale in la hadal hayo halkaaba magac kaba yeesho laydhaa waa ninkii saa iyo saa yidhi halkaas oba taas ujeedadiisu ay tahay faadil cumrahu muu odhan ilaahu imika dil ee wuxuu uhi cumrigiisa dheere ilaah cumrigiisa dheere waa mid waa adil dheere faqrahuna dee intuu gaboobay ma wax ka soo qaadana aan jirin oo kale awoodna aan lahayn uu kuba shaqaystaiyo waxyaalo bal dee taasi waa runa waa dhib adduunyo adduunyo bu laakiin ciqaab adduunyo wuxuu gaba dhigay waa dil faqrow waa carardu ilaahu bandhigin ee waa kan isagii waxyaalahan imika uu kuba tilmaamaya muxaabaad iyo cadli la-aan iyo waxyaalahaasi waa fidna xag diineedna uu ka ceebaynaya jaanibkii diineedna uu ku ceebeeyeybe u bandhig fitan uba bandhig taas buu yihi wa kaana bacdu kollay sacadna dee waxaa lagu yaqaanay waa dadkii ducadooda laba aqbali jiray baltan dee marka dambe isagaa dee sanuba dhigtee waxa weeyaan waqaa'icda kutubtaba haddaad siiradiis iyo tarjamadiis oo kale bal isagoo markaa wax habaaray oo markiiba laba arkay oo kale taasi way jirtay dee waxaana tirmidi iyo keyrkiiba ay wariyeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh allahuma astajib lisacdin idaa dacaaka rasuulka ilaahay baabaa yidhi waxaabaa isaga mar la weydiiya u yidhaha beder iyo baabay taas dee uguba horreyse bal waxa weeye uun ilaahow ducada u aqbal bal laftii xadiidoo soo aroorayna isagoo weydiistay rasuulka ilahi taa bal sidaa soo aroortay ayaa adib madcamaka tustajaab lak waa ujeedada waxyaalaha ducada aqbalkeeda keena waxaad cunayso calooshaada gelaya fiicne xalaal ka dhig marka ducadaada lama celinayo waa la aqbaliba kolley waa laguma yaqaanay oo dee waqaa'ic baa laguma soo joogay dad bal maalan uu habaarayo markiiba laxdadiiba arrinkii uu kaba muuqday halkiiba aan ka dhaqaaqine bal ninkiisaasudho dee arrintana wax ka jiray may jirin wa kaana bacdu wuxua intaa dabadeed ninkii waa cumriyey waa uu gaboobay faqrigeena waa jiray idaa su-ila marka la weydiiyey xaaladiisa waxaana la kulmay cabdimalik ibnu cumayr ee jaabir ibnu samuro xadiid ka warinay lakiin cabdimalik ninkii waa soo gaadhaye marka wax la weydiiye la ydhaha bal iska waran xaalkaaga ka waran waa ninkii yaquul wuxuu odhanaya shaykhun oday baan ahay kabiirun weynoo maftuumun fidnaysan oo waa fidmaysan yahay taas koley fidnadii muxuu waaba kan eeg asaabatnii dacwatu sacdin habaarkii sacad baa igu dhacay taasuu odhanayay qaala cabdilmelik baa wuxuu yihi fa ana anigu ra-aytu waan arkay bacdu intaa dabadeed qad saqada iyadoy dhaceen xaajibaahu labadiisii sunnayaashii iyo xaajibaan calaa caynayhi labadiis indhood ay ku soo dhaceenba min alkibari weyni daraaddeed baa sunnayaashiisani ay soo foorursadeenoo indhihiisiibaa qariyeenba laakiin haddana isagoo dacdaa jooga wainahu haddana walxaal inahu layatacaradu u bambaxayo liljawaari hablaha iimaada ah ama addoommo ahaa fi duruqi wadooyinka oo markaa uu xis dumar i arka iyo taa ayuu ku dhegaya ku moodayaaba waadi ka fidaysan waadi da-da xataa riwaayadka qaarkood isagoo indhabeelay ayaa markuu dareen saasa maqlo marka la yidhaah war waa sideeda wuxuu odhanaya dee waa kaa dacwadii habaarkii sacad ayaa iguba dhacay buu odhanayay waaba kanoo yaqmisuna waa tuujinayay oo markaa hadduu tii uu gacanta la gaadho isagoo waqtigaasa dee waa markaa da-daasa bal markaasna dee ilaa siddeetankii jiradii mala meelahaasna waa kusoo dhawaaday waqtiyadii jamaajib bal xadiid kolley dee umuuro badan baa inooguma sugan xadiidkan sheekhuna raximah llahu tacala halkan sharaxiisa waa dheereeyeyba ee bal xadiidka ta iyada inooguma sugan xaggii qiraa'adii qur-aanka ee walow imika waa kan oo labada ragcadood ee horena waan dheereeya waxaan la dheeraynayaana maa rukuucdii iyo sujuuddii dee markay dheereyn noqotay ragcaadka meelaha la muuqda ee waa qiraa'adii weeye ayaan dheereeya kuwan kalena waan fudaydiyaayo qiraa'adeedii baan fudaydiyaayo bal markaa maxaa iyada kuba sugan imika halkan qiraa'adii qur-aanka laba aqriyayey waxaan u sheegay rasuulka ilaahay salaadiisii inay taasi ahayd waxna aanu kaba dhimahayn bal iyada inta iyada inooguba sugan taas weeye dee xadiidkan oo waxyaalo badan oo kalea kuba sugan marow sheekhu halkan tirinaya waxaa kaba mida inay dee badnaan tahay ama ay habboon tahayba imaamku inuu casilo cumaasha qaarkood haddii lagaba soo ashkatoodo hadday dee xataa haddaan waxaan jirin hadday maslaxadii taa loo arko ama maslaxadu taa keenayso oo kale oo imaam maalik buu kasoo naqlinaya cumar sacad oo dadka dabadii imanayoo dhanba ka cadaalo badan waa casilay dee ujeeddadu waa hadalkaasi u gooyiya bal taas oo kale ba ayayba ahaydba waxaana yidhaahba cumarna mar kolley madhabkiisuna inay dadku kusii raaginna way ahaydbe laakiin muhimku waa shakwadan iyo waxaan yimi oo kale arrinka kale dee cumarba arrintiisa inooguba sugan marka caamil wax laga sheegay cid la weydiinayo dee bal matalan dadkii halkii camalkiisa iyo dadkii ku dhawaaya weliba dadkii habboonaa ee fadliga loo malaynayay dadka caynkaasa la weydiinayaaye maaha dee kaa ciyaala suuqayo kaas iyo waxaa in dadkii la warsanayo la weydiinayo dadkii masaajidda ayaaba la weydiinayoo kale bal matalan taasba weeye bal umuuro kalena xadiidka way nooguma sugayen waanu inoo imanaya laakiin waxaa kale oo ah ruuxii daalimka ahaa ee mucayanka ahaa ee ruuxa dulmiyey haddii uu habaaro oo kale dee waa kan sacd ibn abi waqaas taasi way kaba dhacday radia allahu tacaala canhu dee ina isagiina waa kan uu ku tacadiyey oo tacadigii laba yimi bal dee taa jawaaskeedu way inooguba sugan yihiin laakiin xadiid buu soo naqlinaya halkan man dacaa calaa daalimihi faqad intasar ruuxu hadduu ruuxii daalimkiisa habaaro waa nooc caarsi hadday isagoo kaba aamuso ilaahay kuba daaya waa qaar laakiin hadduu dee habaar laba yimaado oo kale ninkii waxa weeye waa nin argutay ama kaba aarsaday buu noqonaya bal xadiidkana mid hora ahayseedna kana eegamuu sheegin cidda warisayba ee bal matalan taas oo kale dee hadduu ruuxu sabrana waaba sida u fiican oo uu isagii kuba daayo iska dulqaato sabro taasna way haboon tahay laakiin umuuraha caynkanna dee waa shay jawaaskii way bal xadiidka waa meelo kale uu inoogu soo noqon doonaa xdثna cلي بن cبداللahi qال xdثna سفyاn qال xdثna الزهري عن محمuد بن الربيع عن cباdة بن الصاmت أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم qاaل lاa صلاaةa صلاadii uma sugnaanin لman lam yqرأ ruuxaan aqrin بفاatixaةi الkitaabi faatixada kitaabka oo rasuulka ilaahay wuxuu yihi salaadii uma jirto uma sugna kolley nafyiga halkana xaqiiqadii baan ka dhigaynaa salaada marka la eega suuradeedna way joogtaayo waaba rukuucay uu sujuudayo wixii waa laba wada yime laakiin dee xaqiiqada meesha la saaraya la anfiyaya maha kamaal iyo waxyaalo kale macno majaasna maahe waa xaqiiqadii sharciga ahayd salaadii sharciga ahayd weeye ee dee waxa weeyaan markaas haddaba salaadi uma sugnaanin uma jirto oo wax u suganba ma aha ninkaan faatixada kitaabka aqriin markaa faatixada kitaabku dee waa rukni arkaanta salaada kaba mid ah qiraadeedna ay waajib tahay ragcaadkii oo dhanna in labada aqriya ay tahay dee sheekhuna sidaa u inooguma soo dhigtay alqiraa lilimaam walmaamuum maamuumkiina waa aqriyayaa salaadu ama sir ha noqoto ama jahri haba noqoto taa dee dee sirigaa laba gariya ta jahrigaana haddii dee imaamku uu yahay mid aamusayo faatixada dabadeed markuu aqriyaba xooga uu aamusayo in bal taas oo kale meelahaasu kuba aqriya haddii kalena bal inta kale haba dhagaystee laakiin dee haba aqriya weeyaan oo saa xadiid muslim kuba suganba mar abu hurayra inuu yihi shaksi ku yidhi isagoo qasabtu salaata xadiidkaa markuu warinayay awqaadda qaarkeed imaamkii baan daba joogaa markaasaan yaalaayo iqra biha fii nafsika ya farisiyu buhi macnaa ninka malaa reer farisaaye hoos ahaan isaga aqriyo haddii dee imaamku aanu xataa fursad dadkii siin dee iyada faatixadii in laba aqriyo weeye kolleyba taas kolley khilaaf culimana halkaa waa jira waana umuuro ay noo socon doona waqtigii baa yar gaadhe xadiid kalena waa yar dheeriyaa xadiidkii almusii salaatu walow sharxiisu inoo dambeeye halkan cashirka inoogu jogo allah subxana wa tacala calaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta